wasaaradaha dawladda ee kala duwan ay hadda unicef iyo w h o hay-adaha maxaliga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saddex maalmood oo ay kasoo bilaamataa axaddii maanta oo isniinan ah aan gabagabaysanayno dib eegidii waxqabadkii two thousand ten hay-adaha ka shaqeeya h i v aids hadday yihiin kuwa globalka wax ka qaata hadday yihiin kuwa irab wax ka qaata iyo hadday yihiin kuwa kale oo crosscutting meelaha wax ka hela hawl badan su-aalo badan iyo dhib fara badan oo shaqadu keentay ayaa saddexda maalmood aynu ku haynay hoolka shirkan librariga hay-ad kasta haday haday un ha noqoto haday ha noqoto international haday ha noqoto local ngo kuwa dawliya macnaha ugu weyn ee qolo walba la weydiinayay waxay soo qabatay waxay ahayd annaga hay-adda back oo coordination kale iyo monitoringka rekoorkaan hayno waxqabadka ad haystaan iyo kaad qabateen inuu iskeenay waxay idinka muuqatay hay-ado badan oo ajaabiyeed ka shaqaynaya oo aan wax rebootina laga hayn sanadkii oo dhamaaday inay maanta yidhahdeen waxaasaan qabanay moogta qaarkood horea looga digay hay-ado badan oo waxay qabteen lala socday oo aan su-aalo ka taagnayn ayaa jiray macnaha ugu weyn oo meesha aynu isugu nimeeno wuxuu ahaa in wax la soxo sanad cusub baa bilowday sanadkoo hore wixii qaraada in la soxo ciddii waddada ka degsanaydna in waddada lagu socesho challenge-ga u badan oo meesha aynu ka hadalay caqabadaha yihin waxay ahayd hay-ad qabanaysa activity aada u qurux badan oo ku saabsan h i b aids inay sanad dhan wax qabanaysay waan cidi ka warhayn annagu dawladda ummaddan mas-uul ka nahay waxaanu qiimeynaa wax kasta oo la qabtay waxaa jira kuwo waxqabadku waxqabadkoodu uu aada u liitay laakiin information la sameynayay oo aan la soconay waxaa jira ururo ama hay-ado shirarka la isugu yimaado hadday yihiin kuwa bilaa coordination iyo hadday yihiin kuwa saddex boodlaa iyo hadday yihiin kuwa sanad gabagabadiisa laga casumay aan kasoo qaybgelayn shirarka la isku wareysanayo oo lagu qiimeynayo waxqabadka la qabtay ciddii aan kasoo qaybgelin waxaan u sheegaynaa inayn ka mid noqonayn dadka ama aan u ictiraafayn cid kasta oo ejabi ka shaqaysa waxay naga haystaa annaga ogolaansho inay shaqada qabato in ogolaanshaha lagala noqonayo moogta hay-adaha wax siina aansiin aanin siin doonin qoraa laga qorayo moogta reportinka kuwa keeni waaya shaqadoodana qabta reporterku ha noqdo mid kuwa sariya iyo ha noqdo mid anawala kuwa aan keenina oo hadda looga digay meesha intii shirku inoo socday iyagana waxa way dib damba looga dulqaadan mayo moogta inay ka sameeyaan moogta midda annaga aan dhaliisu ku leenahay shirarka aan ka qayb qaadano lo ka yeero oo aanu furno haddii aan warkooda soo gudbin oo un soo gudbin meeli loogu talagalay iyagana waxaa dhalisheed dhalashiyada oo misaasa annagana xisaabtan baa na dhex yaala annaga haddaan nahay shaqaalaha iyo baag gobolada jira ciddii aan wax soo gudbin iyadana waa lala xisaabtamayaa sida loola xisaabtamayo hay-adaha kale oo implementation kale moogta hawsha aan ku wada jirno waa hawsha la iskala kaashanayo sidii loo yareyn lahaa filidda xanuunka takoorka iyo kuwa xanuunka la nool sidii loo sabadgareyn lahaa shaqooyinka la qabto oo caalam ka jira ama cudur ha noqoto ama wax kaloo improvement lagu soo ha noqoto dad gaara loo loo xushaa laakiin ejel deri dadka shaqeynaya qof kasta oo ka qayb qaadanaya hadduu af kaga qayb qaadanayo hadduu dhaqaala kaga qayb qaadanayo iyo hadduu guux kaga qayb qaadanayo waa ukoraya waayo ujeedada aanu leenahay waa mid caalamiya caalamkoona waxaa la isla waafaqsan yahay in si wada jira xanuunkan loo yareeyo in si wada jira istigmada loo yareeyo in si wada jira dadka xanuunka nu nool xuquuqdooda la dhowro iyaguna ay dadka xuquuqdooda ay dhowraan ay u nool yihiin aada baan idinku mahad celinayaa muddadii saddexa maalmood ahayd oo aada waktigiina faraha badan siiseen hawshaan aynu ka wada shaqeyno oo ah yaraynta fididda xanuunka ejaaji aids waxaan ogahay ama la wada ogyahay dhaqaalaha ku shaqaysaan iyo cududaa gelisaan in cududu badan tahay inagoo sidaas u canaanayna in cudud badan tahay macno weyn waxaan diidanahay adoo wax qabtay waxaagii inay noqdaan wax aan xisaabsanayn war waxaad qabatid buugga ha kuu galeen halala xisaabta ha lagula xisaabtamo ha la yihaahdo waxaanu gaarnay hadafkaan lahayn intaasaan gaarnay waa dhamaystirnay intaasaan naga dhiman muugta haddaase activitya qabatay oo aada u qurux badan oo wanaagsan intaad qabatid aadan soo sheegin oo aadan coordination ka qayb qaadan waxay noqonaysaa wax meesha ka maqan muugta waxaan iyadana usoo jeedinayaa hay-adda unicef oo ilaa iyo two thousand five kii waday inay ka qayb qaadato donation ku samayso fan ku bixiso dhaqaalaha kan lagula dagaalamayo h i b aids-ka oo si transparency ah aada u jeedaan cid kasta oo waxay qabatay ay dhaqaalo siisay in miiska lasoo fadhiisanayo oo iyagoo fadhiya la xisaabtamayaan iyagoo xisaabtamayaan inay tahay wax weyn dawlado innaga hadda burur baynu ku jiree waa weyn oo capacity weyn leh baan u xisaabtay intaan xisaabtamayna mogta waxaanu ka qayb gallaa shirar lagu xisaabtamayo oo kuwaana kula ah oo ah yani ama ha noqdo mid teram review meeting ama ha noqdo mid sanadla ha noqdo markaad aragtid dawlado waaweyn oo dhaqaali loo dhiibay qaabay uma baan la garanayaan xisaabta kale ma dhaca sodhasay u dhacayso mogta waxaan aaminsanahay puntland activity-ga laga qabto oo ku aadan h i b aids inay transparent tahay say tahayna loogu talagalo dadka qaar ba waxay aaminsan yihiin dadka aids ka shaqeeya in dhaqaalo badan ay helaan mogta internetka la galaa waxaa lagu arkaa konton kun labaatan kun labaatan milyan oo dollar baa lagu arkaa taasaa waxaa loo qaataa dadka h i b aids ka shaqeeya ama hay-adda baak inay gacanta soo gasho dadku waxay ku shaqeeyaan wax loo dhiibay oo wax lagu qabanayo hay-adda baakna waxaa la siiyaa waxay coordination emulator ku samayso oo keliya wax ma fuliso dhaqaale wax ku looma dhiibo waxa weeye hay-ado kala duwan ama dawla ha noqdeen ama international ha noqdeen ama ama ama ama local ha noqdeen ama un ha noqdeen ayaa dhaqaala loo dhiibaa dhaqaalaha loo dhiibana waa taa hadda lagu wada xisaabtamayo nina meel marin karayo m waa in dadka ogaada midda labaad waxa weeye dhaqaalaha lagu bixinayo soomaaliya meel ay ku qoran tahay puntland waxaa la siiyey shan boqol oo kun oo dollar ma jiro soomaaliya w h o lacagta loo dhiibayo loo shubayo soomaaliya loo shubaya soomaaliya marka loo shubayana meeshii ay arkaan inay baahi badan ubaahan taho dalbayso qaadanaysa siinaysa unicef lacagta kusoo dhacda soomaaliya igu soo dhacdaa bashar soomaaliya igu qoranta meesha fulinaysa wax ka imaanayaan response fiican keenaysa baa lacagta la siinaya mug waxaa laga yaabaa somaliland puntland in la siiyo dhaqaalo badan oo aan koonfurta la siiyo marka riyaalka laga hadla mug wax koonfurtu ay beerdareysa in la siiyo mug waxa kan waad aragteen koobka shaaha ah oo halkaa lagu cabay qofka waa laga seexaya warqadaa laga seexay waxay tegaysaa meelo fogfog mashruucan global fanka ahaa na wuu ka duwan yahay mashaariicda kale oo waxaa laga qabaa yani waxaa jira sartifa jira laga qabo dawlado dhan baa ku fashilmintay cuneen saas darteed waxa weye cidda loo dhiibayo waxaa la rabaa in la dabagalo oo wax kasta la taabto ama fil lagu helo ama qoraal lagu helo muugta lacag la iska cunaa ma taalla meesha waxa taalla wax lagu xisaabtamayo midda labaad waxaad dareemaysaan sanadku markuu dhamaado qof kastoo ka shaqeeya lacag baa ka maqan lacagtaas maxay uga maqanta way khasnada unicef waa ku jirtaa maxaa maxay uga maqan waxay uga maqan tahay robotics inuu soo dhamaystiro financial inuu soo dhamaystiro wixiisa la aamino markaasa la hayaa waa kin hala siimo hadduu soo dhamaystiro waayo lacagta waa laga qabanayaa da- dacood waa lagu furayaa moogtahay waxa aqdamaysi si walba yimo marka halkaa waxayna ka muuqanaysaa waxaan la isu dhiibaa inay yihiin wax aan ahayn moogtahay ahayn waxa cayar ahayn moogtahay hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa hawshaan aan hayno waa hawl adduun iyo akhraba yani waxay taraysa adduun iyo akhra waxay taraysa way adduunkana aad magac ku helaysaan hawshaa qabateen aakhirana xasanaad noqonaysa waayo waxa weye waxa aad ku jidhaan marka diin la fiiriyo waa wax dad loo gargaarayo moogta oo sacrifice loo gelayo waana aragteen waxaa kale programka dadka ku qoran maxayadaha localka lacagtay qaataan waxa weeye tobanbar lagu noolaan karo moogta qofku waxa weeye wuxuu ku shaqeynaya iska wax qabsamo da- daily foodkiisa ma dhamis ma ma- ma dham waxa la siinaya mo waxa weye waxaan kusoo gabagabeynayaa sida aynu u wada shaqeyn jirnay aan ka xoojino waxayna u hadal noqdeen wixii hadda ka dambeeya miiti kastoon galayno activities a qabateen oo nimanka gobollada jira oo emniyada ah ay controoleen haddana waxaa laydinka rabaa inaad kusoo satar keentaan iyadoo ah wax la taaban karo oo ah documents oo sawiro ah si loo kaydiyo hadhowtana cid alla ciddii samaadeen la yihahdo puntland waxaasaa laga qabtay iyadoo integration lagu sameeyey wixii la qabto oo dhan laisku- laisku dubo haddana waxaan ku wareejinaya oo inla jooga eh, ilaa iyo hawsha maalinta dulana yani heegan oo ahaa eh, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo ah wasaaradda howlaha ugu badan jaabi aidska caalamka ama puntland ka wada eh, falay sababa wasiir